ahlan wasahlan marxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatu tacaala wabarakaatu dhegeysaal kulanti waana wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan saaxib yaal ku mahadsantiin la socodka dhegeysiga xulashada shukran dhammaantiin taarikhda saaka waxay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha labiyo tobnaad disembar sanada labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal maalin khamiis ah khamiistana dhegeystayaal barnaamijka waxaa inta badan diiradda ku saara kaga hadalnaa arrimaha qoyska saaxiibayaal haddaad ku sugantahay nairobi nawaaxigeeda waa halibar shan dhibic sagaal haddaad sidoo kale mombaaso nawaaxigeeda aad ku sugantahay waa halibar saddex dhibic shan gaarisa dhadhaab xeryaha qaxootida faafi iyo tanariva masalaani waa halibar waa sagaashan toddoba dhibic hal dhegeystayaal haddaad ku sugantahay wajeeri habasweyne waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera baradaxa osuufta baniisa raamu lefe sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho idaacaduhuba wadaagtulnahayn oo sagaashan toddoba dhibic cibir halka sielo balanbala meero madoogaashan ay naga dhegeysanayeen saaxiibada hal cibir laba dhibic saddex marsaabid mooyaale xuduudda dhankaas etoobiya sideetan toddoba dhibic toddobo w w w star fm co k iyo applicationka afkan waa soo degeysan karta halkaasaad kala socon karta warbixinada barnaamijka waa kuwa markaas tooska liveka u socda sidaad barnaamijkan oo kale dhegeystayaan sida barnaamijyada aad uga barateen khamiis waliba waxaan diiradda ku saarnaa kaga hadalnaa xaaladda aan ku eeganaa dhegeystayaal guud ee markaan ka fiirino qoysaska waxyaalaha loo baahan yahay waxyaalaha hadda markaasi soo badanayo dhegeystayaal iyo waxyaalaha hadda inta badan looga fadhiyo cid waliba looga fadhiyo inay barato inay ogaato inta badan waxaa laisku gafo waxaa laisku dagaalo waxaa muranka iyo qoysaska inta badan ku saleysan dhegeystayaal waxyaala fara badan ayaa laga soo hadla dhegeystayaal ee ku aadan maxaa laisku qabtaa maxaa laisku dagaala maxaa loo kala tegaa maxaa laisku fahmi layahay maxaa heshiisyada labada qof inta badan ay u cakaran tahay inay isfahmaan arrimahaasi waxaaso dhan inta badan waxaan ka hadli doonaa bal sidaa loo cudurdaarto dhegeystayaal sidaa loo cudurdaarta maxaa laga doonaya gabadha inay ka cudurdaarato ninkana maxaa laga doonaya inuu cudurdaarto dhegeystayaal maxay tartaa cudurdaarku maxayna soo korinaysaa yayna faa-iide iyo dan iyo xal ay ugu jirtaa ma labaduba mise shaqsi ay ugu jirtaa dhegeystayaal inta badan arrimahaas ayaan arki doonaa oon eegi doonaa bal cid waliba sababta ay oga weyn tahay inay uu cudurdaarato muxuu qofku qof kale oga weyn yahay macnaha waxaa loola jeedaa dhegeystayaal inuu cudurdaarto waxa u arkaa ma uu ka sheexayaa mise ceeb ayuu u arkaa mise wuxuu is u malaynayaa in qofkan uu isku lidayo halka sidoo kale qofkana gabadhana ay ayadan u aragtaa in qofkanba ay wax ixtiraam ama sidoo kale cudurdaar aba an la siin karin dhegeystayaal arrimahaas ayaan saaka faahfaahin fara badan ka bixin doonaa kaga hadli doonaa dhegeystayaal intuu barnaamijka hawada ku jira ilaa iyo tobanka iyo qadar soddonka ah barqanimo dhegeystayaal hadduu eebaha intaa nafta inugu simo hawadan ku jira dhegeystayaal waxyaala fara badanna waan isla wada eegi doonaa arki doonaa dhegeystayaal bal cid waliba danta iyo xalka ugu jirta cudurdaarka haddaba cudurdaarow maxaa tahay cudurdaarow maxaa soo korinaysaa cudurdaarow qoyska muxuu kaaga baahan yahay maxaa haddana tahay horta adiga yay dan ugu jirtaa ma qoyska mise caruurta cudurdaarow yay faa-iide i dan u haysaa ma gabadha mise ninka cudurdaarow cudurdaarow cudurdaarow maxaa tahay saaka cudurdaarka ayaan diiradda inta badan barnaamijka ku saari doonaa sababta iyo qoysaska u fahmila yihiin sababta cid waliba ay oga weyn tahay sababta cid waliba oga sheexayso iyo sababta cid waliba ay uga faanayso oga weyn tahay inay cudurdaarto dhegeystayaal yay haddaba xal iyo dan ay ugu jirtaa markii qoys ahaan laga imaado dhegeystayaal arrimahaas ayaan eegi doonaa halayaa malaha inaad adiga markaas isla weyn tahay sanka taagayso madaxa taagayso oo qofkan agtaada jooga aada qiimo iyo qadarin markaas asan u hayin cudurdaarna halkee joogtaa markaas bal isweydi qofka cudurdaaranayo horta waa noocee qofka cudurdaaranayo waa qofkii qofka horta laga hadlayo cudurdaaranayo waa noocee qofkaas arrimahaas barnaamijyada diiradda ku saari doona qoysaska bal inta badan si xal iyo waar aan ugu helo dadka markaasi faraha iskula jiro luqunta iskula jiro oo aan kala dhammaan kala bixi la dhegeystayaal oo mar waliba buuq iyo dhibaatagii qoysaskooda ay hareeyeen si bal aan xal ugu raadino si aan xal ugu helno bal cid waliba in ay markaasi qofka waxgarad u noqdo uu isgarto soomaalidana noqoto dad markaas isfahmi karo reerkooda si wacan wanaagsan ixtiraami qadarin ku dhehan ay ku wada dhaqan karaan ama ku wada noolaan karaan dhegeystayaal kuwaas wax ka badan ayaan saaka kaa dharjin doonaa ku siin doonaa dhegeysta laakiin markan waxaan kaa codsanayaa in ay ii ogolaato inaan soo qabto mid kamid ah adeega qeybta barnaamijka kamid ah dhegeysta wasaaradda waxbarashada iyadoo ay u mareyso bangiga equity iyo hay-adda samafalka equity ee adeeg waxbarashaaa siin doonta ardada kasoo jeeda qoysaska danta yar ardada qaxootiga aadka ugu nugul kuwa yar kuwa markaasaan dhibaatada iyo waxyaalaha markaasi la eldaran oonan la nugul dhegeystayaal oona haysanin support ama taageero hadda waxaa wasaaradda waxbarashada tan oo bangiga ama oo bangiga equity ay iska kaashanayaan in ardada qaxootiyada dhegeystayaal kakuma dhadhaabi kalobey inay markaasi fursado markaasi siiyaan dhegeystayaal balibcaha waa laba boqol iyo afartan ilaa iyo laba boqol iyo konton inta udhexeysa ayaa looga fadhiyaa ardada wiilashii gabdhaha inay markaasi ka kala keenaan dhibcihii fasalku waxaan imtixaanadii qaran ee iskuullada hoose sanadkan loo fariistay primariga ee dhegeysta labada kun saddexiy tobanka waana iskuullada dowladda ee markaasi maamusho qaxootiyada dhegeystayaal ma aha kuwa sida gaarka ah loo leeyahay halkey ku yaalaan waa qaxootiyada dhadhaab kaakuma kolobeey dhegeystayaal iyo sidoo kale waa bulshada martida loo yahay dhadhaab ee kaakuma yaa u qalmaa deeqda waxbarashada ee limu scholarship ardada agoomaha iyo weliba kuwa baahida gaarka qaba iyo kuwa naafada ah ayaa markaasi helayaan dhibcaha ka hooseeya ama ka helay dhibcaha ka hooseeya laba boqol iyo afartan ayaa la tixgelin doonaa lana siin doonaa waxbarashadooda dhegeysta ilaa iyo afartan sane intay markaasi ku guda jiraan dhegeysta gabdhaha iyo wiilasha qaxootiga ay ka yimid ama ku nool ama kasoo baxay dugsiyada qaxootida ayaa markan fursado la siin doonaa kaak waa kalobey waa kalobeyi iyo dhadhaab kuwaasoo helay dhibcaha laba boqol iyo afartan oo gabdhaha laba boqol iyo konton wiilasha iyagoona markaasi xal u hel si ay u helaan deeq waxbarasho ardada qaxootiga ee qaba baahida gaarka ayagana halkan lagama tegayo oo waxay markaasi ku jiraan dadka ugu horey diiradda la saarayo si ay uga fadhiisadaan fursadaha ee markaasi bangiga uu bixinayo sidoo kale wasaaradda waxbarashada waa maxay waxyaabaha la tixgelinayo si ay ardayga ama ardaaga ama ardayga ugu qalmo deeqda waxbarashada ee liimu keliya ardayda qaxootiga aan sidoo kale awoodin inay markaasi ku biraan fasalka koowaad iyagoo aan markaasi haysan taageero dhaqaale oo dhan waxbarashada ku haboon ayaa fursad loo siin doonaa deeqda waxbarashada kuwaas waxaa kamid ardada qaba baahiyada gaarka naafada maqalka iyo sidoo kale otisimka albanismka waa wax weliba qofka ardada ula ildaran yahay lana dhib qabo kuwaas ayaa fursadahaasi heli doonaan dhegeystayaal agoonta ayaa ka mid ah caruurta aada ku nugul ee qaxootida markaasi ku nool ilaan dadka way kala dabaqa dabcan way kala sarreeyaan qaar ayaa laga yaabaa inay kuwa ugu hoose ay ku jiraan laakiin bulshada nafsadeeda ayaa isgaranaysa iskana soo dhex saari karaan haddii markaas ardaygaasi uu natiijadii la rabay uu keenay uuna waxbarasho diyaar u yahay haddaba waalidiinta aadka u nugul oo ayagana markaasi faqriga la dabcan daashaday ayaa sidoo kale ka mid ah waa caruurtooda laga doonayo in deeqda waxbarashada laga bixiyo oon awoodin inay ka bixiyaan afartaasi sana qoysaska ee cudurada la ildaran oo saameeyey sida cudurka h i v a d c cudurada kansarka iyo cudur weliba qofka uu la kiclayahay masiibo iyo dhibaato ku keentay sidoo kale xoola baabi'isay ayagana qoysaskaasi waxaa laga taageerayaa dhanka waxbarashadooda oo ay siin doontaa bangiga iyo sidoo kale wasaaradda waxbarashada qoysaska ay saameeyeen faqriga ba-an ayaa ayagana markaasi looga digayaa inay dabcan ama looga sheegaya inay awoodaan oo fursadahaasi ee caruurta ay baran karaan waxaana inta badan laga caawin doonaa waxbarashadooda dhegeystayaal dugsiyada qoysasku ay saameeyeen faqriga kuwaasi ayaa hadda dabcan looga fadhiyaa sidii ay ayagana iyo caruurta dayacan la dayacay oo hooyada dabcan waayey aabihii waayey macnaha loola jeedo gabadha rajada gabadha dhibaatada haysato gabadha iminkan aan u dulqaadan karin laakiin waxbarashada ku fiican dhegeystayaal ayaa iyadana waxbarashada helaysa lagula talinayaa inay kasoo ururiyaan ama soo qaataan foomamka codsiga deeqda waxbarashada lagu talagalay ardada qaxootida iyadoo wax markaasi qarasha laga bixin ama qofkau ka bixin doonin la-anta bangiga una kusiin doonto ama ay kusiin doonto wakiilka bangiga foomamka codsiga waxaa sidoo kale laga soo degsan karaa shabakada kooxda equity foundation ee www e f d m i s equity com k e waa dabcan waa c o k register ama shabakada wasaaradda waxbarashada ee education waa www education g o k e foomamka codsiga iyo weliba habka doorashada waa lacag la-aan ee waxbixin wax qarasha foomamka codsiga si dhamaystiran loo buuxiyo iyo weliba dokumentiyada taageerada ah oo in markaasi la gudbiyaa laanta bangiga equity kugu dhow ama wakiilka equity ayaa markaasi geen kartaa dhegeysta ugu dambeyn waa maanta sideed taarikhda sideed iyo labaatanka ay tahay disembar ardada lasoo xushay aa lagu martiqaadi doonaa wareysiyo qaasa wey ay qaban doonaan guddi deeqda waxbarashada xawaalaanta deeqda bulshada mid kasta oo kamid a xeryaha qaxootida ee kaakum golbey dhadhaab guddiga waxay markaasi ka kooban yihiin shakhsiyaad muhiima oo bulshada dhexdeeda dhegeystayaal waxaana gudoomin doona gudoomiyaha ama ku-xogeenka gudoomiyaha dowladda dhexe u qaabilsan ammaanka waxaana isku dabaridi doonaa maareeyaha laanta bankiga equity barnaamijka deeqda waxbarashada ee liimu wuxuu bixiyaa qarashaadka dugsiga agabka waxbarashada xirmada dugsiyada iyo weliba gaadiidka muddada waxbarashada afarta sane ee barnaamijka deeqda waxbarashada ee liimu ayaa ilaa hadda markaasi lagu abaalmariyay deeqda waxbarasho saddex waa soddon iyo afar kun shan boqol toddobaatan iyo afar arday oo u baahan kuwaasoo qeyb ku wanaagsan qeybta waxbarashada buuxinta iyo weliba gudbinta foomka ma ahan micnaheedu inay markaasi qofka ku guuleystay laakiin qofka keliya ardayga lasoo xushay ayaa lagu markhati qaadi doonaa wareysiga waa wareysida mavetinka warbixinta qofka warbixin kasta oo been abuur ah ama dukumenti been abuur ah waxay u horsadi doontaa in si toos ah looga tuuro ama laga kansalo ama sidoo kale uusan lasoo magacaabin dhegista haddii dukumentiyo been abuur ah qofka uu soo dalbo waana dhibaato iyo caqabad ku noqon karto qofka shaqsiga soo dalbanayo iyadoo laga doonayo in foomamka ee si hufan si quruxdan loo soo wada buuxiyo lana taageero dadka danyarta saboolka waxbaaan haysan caruurtooda natiijo wanaagsan ka keenay iskuullada hoose dhexe ee primariga ee k c b dhegeystayaal sida hadda cid walba loogula talinayo waahaga dib ugu soo noqona barnaamijka hogaanka dhegeystayaal sida aad ku maqliyseen ama aad ka hadlaynay dhegeystayaal dadka qaar ayaa aaminsan ama aaminsan been ah inay markaas inay sax ahayn in labada qof ee isjecel ay wada jooga ay israaligelin karin dhegeystayaal israargelintoodana waxay dabcan inta badan qof waliba ay ku imaataa garashadiisa qof waliba waxay ku imaataa aragtidiisa qof waliba waxay dabcan ku ilaataa ku dhammaystirmataa qofkan qadarinta iyo ixtiraamka loo hayo dhegeystayaal laakiin waa goorma marka laga hadlayo arrimahan dhegeystayaal waa marka qofka uu og yahay uuna cudurdaaran karo xitaa qalad iyo sax hadday tahay haddii uu saxan yahay iyo haddiiu qaldan yahay waa ninka mar waliba u joogteyn karo qaladaadka arkayo indhahana ka qabsan kara dhegeystayaal iyo midka indhahaan laga qarsan karin kala saari kara dhegeystayaal maxaa tan indhaha loo saarayaa maxay tan kale dan laiskaga dhigayna dhegeystayaal waxyaalahan waxaa jiraan dhegeystayaal markay imaanayso qofka uu inta badan ka hadli karo iyo sidoo kale uu dhabsan karo iyo wax markaasi qofka uu caadi iskaga dhigi karo qofkan inta badan uu la joogo uu ka bartay uu kana arkayo laakiin ha lagu arkay yaa looga fadhiyaa inuu qofkaasi isgarto inuu isfahmo si iyo dhibaatada iyo xaaladaha taagan uu qofkan uusan usii horanin siina joogtin dhegeystayaal maxayna ku imaanaysaa haddaba aamin dabcan marka laga hadlayo qofka labada qof dadka qaar ayaa aaminsan aaminsan been inaysan ahayn in labada qof ay isjecel ee israaligeliyaan mar weliba laakiin marka laga hadlayo raaligelinta waa markuu qofka cudurdaarta uu sheegto waa markuu qofka uu cudurdaarto waa markuu qofka uu qofkan qafka qaladka ka galay ama qaladiisan ka gelin ooritiisa mise gabadhiisa mise gabadha haba ahaatee ninkeeda saygeeda ayaa looga fadhiyaa markaasi marka saxda ah oo qofku cudurdaar uu bixin karo waxaa hubaala in cafis marka laga hadlayo cudurdaar dhegeyso al cid walibay fahmi kartaa garan garaysaa waa hubaal in cafis aad ka dalbato dabcan qofkaada waa shakhsigaada waa muhiimkaada dhegeystayaal marka laga hadlayo shakhsiga waake waa sharafkaada dhegeystayaal qofka cisiga aad u haysay sharafta waake waa ninkaada waate waa xaaskaada waa gabadhaada waa marwadaada dhegeyste waxay markaas imaanaysaa garashada qofka markuu fahamsan yahay maqaamka qofka qofka kale halkuu ka joogo khilaafka intaasi markaa ma gaarayo oo ma fogaan karo oo ma dheeraan karo ileen wax waliba waa laiskula ogyahay oo cid waliba way haysaa ama cid waliba way taagantaha maqaamkeeda tixgelinteeda ay araggeeda halka meesha qofka uu ka arkayo wax ka qaldami karo uuna doona durba intaysan sii fogaanin ama ay meelbaba gaarin in qofkan dhexda uu ka qaban karo wixii ileen wixii waxaa loo baahan yahay qofka markuu hore uu hadalka ka baxayo laga yaaba inay xanaaq jirto laga yaabaa qofka mar karo ee wax markaas dhacaya in laga yaaba in uu qofka uu dhibsanayo ama laga yaabaa qofkan inuusan marka horeba kaftan iyo weliba qofkan ku dandaansan inuu lahaa laakiin hadalkaasi waxaa laga yaabaa qofkan in meel fog ay ka daartay durbo qofkan inay dhibaato ku keentay durbo qofkan waxaa laga yaabaa in oo islamarkiiba isbedelay qalbigiisa oo dhibaato iyo xaalad kale islamarkii ku beeri karo laakiin markan waa markan laga doonaya qofkan inuu isla socdo weliba qoysaska ee laga doonaya ninka iyo gabadha reerka qoyska laga doonaya in marwalba cid waliba ay isla socoto gabadha ama gabadha in hadal qaldan xun dhibaato keeni karo ka caroon karo inuu afkeeda uu aada uga ilaaliso halka sidoo kale ninka laga doonayo in hadaladiisa ay isla socdaan markuu xanaaqsan yahay iyosan markuu xanaaqsanayn iyo markuu faraxsan yahay waxaasoo dhan waxaa leeyahay waa suurtagalnimada ka dhigi karta qofka in cudurdaarka ay u fududaato ama uu barto inuu sida loo cudurdaarto durbaba intay howsha markaas meel kale aysan isku rogin ilaa marka dambe heer wanaagsan ay ka gaarto oo cid waliba cidka kale ay iska aaminto ama cid cidda kale ay markaas aysan ka shikanin kuna tiraahdo heerka aan ka rabay qofkan waan ka gaaray waa goorma cudurdaarku dhegeystayaalo muhiim oo inta badan waa cafis qofka oo naftiisa iyo weliba noloshiisa uu ku noolaan karo meelna uu ku gaari kara dhegeystayaal waa goorma waa marka qoys la yeesha ama qofka markuu qoyska uu hagayo dhaqaya dhegeystayaal ha iga dheeraanin waxyaalo fara badan ayaan isla sii daraasayn doona isla sii fiirin doona hadduu eebaha idmo laakiin markan warkii aan wada dhegeysano fadmalaki hagaag isku soo noqod wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka hooybari barnaamijkan dib ugu soo noqona dhegeystayaal idaacadda star f m arrimaha qoyska oo khamiis weliba sidaad barnaamij dabcan khamiis weliba aad dhegeys- ka dhegeysataan star f m warkiina waad soo dhegeysateen faaduma laki barnaamijka khilaafaadka dhegeystayaal ayaan kaga hadlaynaa qoyska iyo weliba cidda wel- waa qofka laga- laga- markan looga fadhiyo inuu barto cudurdaar dhegeysta ha cudurdaarto laakiin muxuu ku cudurdaaranayaa ninka cudurdaaranaya ma fahansan yahay sababtu qaladka marka hore keentay ama cadaabta markaasi dhalisay in labada qof ay cudurdaarato hadday gabadh- hadday gabadha cudurdaarato qofkan ma ka ogolaanaya mise ma ka dhageysan karaa maxaa u diidayaa inuu markaasi ka dhageysto ilan waa bila-aadan ilan waa qof khaldami kara dhageystayaal qofka isagana uu khaldami karaa haddaba dadka sidaa markaasi aan kuu sheegayo waxaa hubaal ah in cafiska aad ka dalbato qofkaada ama ninkaada mise gabadhaada labada qofka ama qoyska marka laga hadlayo ay tahay habka ugu fiican ee khilaafka uu uu qofka lagu daaweyn karo laakiin dhinaca kalena waa muhiim in qofka raaligelinta bixinayo ayna markaasi uu u fahmin ama uu doonin in raaligelintaasi ay boogsiiso khilaafka oo dhan dhegeystayaal marka uu kelimadaasi waan ka xumahay uu inta badan u adeegsado waxaa tansi waxaa taasi dhegeystayaal ee qofka ku beeri karaysaa raaligelin toos ah markaasi qofkan in uu cabirayo waan ka xumahay qaladka dhacay waan ka xumahay sidaan kula dhaqmay waan ka xumahay wixii iga dhacay waan ka xumahay gacantan kuu qaaday waan ka xumahay hadalka iga soo baxay waan ka xumahay waxa aad iga dalbanayso fadlan raali noqo waa cudurdaar qofka durbo uu cudurdaartay isla qofkiina dhabtiga uu qaadanaya wuxuu riyeysaa dhibtaasi oo dhami in markaasi afgarasho laga doonayo dhegeystayaal inuu qofka uu kaf uu dabcan ka- dabcan uu marka hore usan uu isagoo niyo wanaagsan uu u leeyahay laakiin marka la diidayo waa markan dhegeystayaal qofka markuu cudurdaaranayo waa marka la diidayo waa markee haddee qofka uu si cara ku leeyahay bal iga raali noqo haye bal naga raali noqo bal naga yacni qof markaasi iska dheh laakiin si niyo aan ka ahayn qofka keli uu doonayo inuu iskaga aamusiyo taasi maxay noqonaysaa markan way soo noqonaysaa mar kale ogow ilaa marka hore ayaa si wacan markaasi aad u dalbanin mise aad u qiranin qaladaadkaada dhegeystayaal ee ahaa waan ka xumahay iga raali noqo iga raali noqo waan ka xumahay dhibaatadii aan kuu geystay iga raali noqo waan ka xumahay wixii dhadhexmaray naga- iga raali noqo mar kale ma dhacayso oo dabcan waxaa markaasi ka turjumaysaa in si wacan oo wanaagsan qofkii aad si toosa u abaarayso si toosna qalb- qalbigaas ama qalbigiisa tis- si toos aad u gelayso ayna dareemi doonto in markaasi qalaadka- qaladaadkaada aad qiratay oona ka cudurdaaratay wixii markaasi dhacay laakiin markay isla weyni soo gasho iyo markaad markaasi xabad qaraaca soo gasho iyo markaad soo- halkaasi aad dareensiisay awood ogow xag ayay kaasi jirtaa waama sida ay rabtay si loogu daray wayna markaasi bilaabanaysaa doodii iyo weliba qaylidii ay markaasi doonayso inay adiga waxba ku ku yeelayso waxay markaasi xeeldheerayaashu inta badan cilmi nafsiga ay markaasi sheegayaan ama ay ku tilmaamayaan in arrimahan dhibaatada ugu badan ay ka dhex abuuri karto lamaanayaasha ama labada qof ee isqaba ay ka mid tahay dhegeystayaal in midkooda uu qaladkiisa iska dulmar raaligelin dhegeystayaal uu bixiyo iska dulmar dhegeystayaal hal mar ayuu iska dulmaraya qaladaadkiisa raaligelin bixinayo taasina waa tan markaasi aan looga fadhin qofka shaqsiga hadday gabad- hadday gabadha tahay iyo hadday ninka tahayba dhegeystayaal waa in markaasi qofka la fadhiistaa uuna markaasi si toosa qofka indhaha u saaraa qofkana haddii uu ka fog yahay iyo hadduu la joogaba dhegeystayaal labada qof waxay markaasi tusinaysaa nidaamka qofka uu ku cabirayo nidaamka qofka uu kula hadlayo iyo nidaamka qofka uu kasoo agdhawaasho badan uu markaasi uu uu dabacan tusayo inta badanna waxaa leeyahay cudurdaarka marka lala hadlayo qofka waxaa inta badan qaataa oo si fiican u dhegeysta marka si wacan oo niyo wanaagsan qofka markii lagu sheego weliba marka qayb fadhi ahaan ah labada qof hortooda indhaha isku hayaan indhahana isku saarayaan dhegeysta waa kuwee waa labada qof ee isqaba waana inta badan waxaa aga nugul ama ugu nugul cudurdaarta gabadha qaadanayso waxaa laleeyahay gabadha markii ninkeeda uu cudurdaar uu ka dalbado mise uu qaladaadkii uu galay uu qirto durbo waxaa leeyahay nidaamka in iyo weliba sida marka hore uu kula hadlayay haddii qayli ay tahay iyo haddii hadal markaasi qaldan iyo wax ay dhibsatay ee markaasi ay tahay durbo markuu horfariisto uu markaasi uu ka cudurdaarto mise uu sheega qaladkii markii dhacay waxaa laga doonayaa hadalka durbo inuu bedelo una bedelo ama toonka ama qaabka uu hadlayo inuu kaga jilcinaado sida marka hore uu u dooday markaasi waxaa ku jirta xanaaq bal markan waxaa ku jirta degnaansho oo markaasi qofkan indhaha uu u saarayo doonayana in markaasi usii dhaadhaco qalbigeeda si ay markaasi ay dareento waxaa lagala hadlay qofka la hadlayo bal halka uu ka joogo taasina waxay duulba ay abuureysaa isgarasho iyo afgarasho iyo weliba isfahan labada qof markaasi ka dhexdhexayn karayso laakiin ma loo socotaa dhegeystayaal markay inta badan ay dalbato gabadha cafis iyo markay qaladaad ay dalbato inuu markaas ogaan karo inuu gabarh raaliye ah haysto in gabarh markaasi wanaagsan oo wax garad ah inuu haysto ninkana oo markaasi la doonayo inuu mustaqbalkiisa dhan uu ku faani karo xitaa qaladaad walba wax walba u dhacona uu ogaan karo in gabadhan ay markaasi tahay qof waxgarad ah qof wax fahansan qof markaasi doonayso nolosheeda iyo reerkeeda in aysan ka burburin kana dhibaatooynin ogna qofkan halka ay markaas uu ka joogo taasina waxay markan ayadana tilmaamaysaa oo raaligelin xoogan bixinaysaa ayadana hadalkeeda yiriba maqaamkeeda sida ee ayadana laga doonay sidii marka hore asaga laga rabay in uu sameeyo macnaha waxay tahay dhegeystayaal in ayadana si naxariis leh ay markaas wax u dalbato aysan ku jirin kibir iyo buuq iyo isla weynin in midkooda uu dulqaato si kale dabcan iska dulmar ah ma aha ayaa lagu leeyahay raaligelinta uu qofka uu bixinayo mise cudurdaarka qofka uu bixinayo isagoo aan isku dayin inuu markaasi fahmo sababta qaladka marka hore keentay ama dabcan carada marka hore dhalaysay in labada qof ay xanaaqaan in labada qof ay buuqaan in labada qof ay xitaa marar qaar arrimahooda heer markaasi khaldan ay gaaraan dhegeystayaal markan heer khaldan marka lagu leeyahay dhegeystayaal macnaha waxaa loola jeedaa in xitaa cay ay isku bedesho arrintan inta badanna waxaa u fudud waxaa laga yaabaa in mararka qaarkood uguna daran uguna xun ay tahay in ragga markaas ay gabdhaha cayaan ama reerahooda ama xaasaskooda dhegeystayaal taasina waa carada markaasi qofka gabadha xitaa aysan hilmaami karin hataa si walba oo haddii loo raaligeliya dhegeystayaal xumaan ama caayi qofka laga sheego waxay keenaysaa in qofkan uu dhibsado in qofkan uu isnaco in qofka markaasi uu qofkan xitaa uusan jecleen keliya guriga ay u joogto kadibna uu doono in ereygaasi u noqdo dabcan daawada wixii jiri jiri oo dhan qofkaasi lagu xalmariyo waa muhiim in markaasi la raadiyo dhibaatada sababteeda kadibna xalkeeda uu qofka uu ka fikiro raaligelinta taasina uu fure u noqon karayso dhegeystayaal in uu ku cabiro kuna wanaajiyo qaabka ugu habboon ee qofka uu u cudurdaarto dhegeystayaal iska cudurdaara ma aha laakiin waxaa jira istaraatiijiyad qofka laga doonaya in uu u maro dhegeystayaal asagoo laga doonayo in qaladaadkaasi mar dambe aysan soo noqon karin in qaladaadkaasi aysan markaas afkiisa aysan kasoo bixi karin iyo sidoo kale in wax dhibaato iyo khatar gelin karayso in qofka uusan kula dhaqmi karin dhegeystayaal cilmi baarayaashu ayaa sameeyey dhegeystayaal dabcan daraasaad labada kun saddex iyo tobankii waxaana markaasi lagu ogaaday in qofka haddii uu dareemo inuu mataankiisa macnaha mataankiisa waxaa fahmi kartaa labada qof lamaanaha markaas isla wada joogo oo mar walba is arkayo iska agbatay hadday tahay fadhiga hadday tahay is aragga bixitaanka hadday tahay dabcan dhanka gogasha hadday tahay qolka jiifka wax waliba hadday tahay waa labada qofa mar waliba iska horbato is arkaya mararka qaar xitaa lagu tilmaamo inay mararka qaar xitaa isku ekaadaan ka helay raaligelin ku haboon dabcan qaladka uu ku tirsanyah dabcan uu ka tirsanayo qofka intaasi uu fududaynayso inuu si dhaqso ah markaas u fudud oga gudbo cadhadii iyo weliba caloolxumadii ka haysatay gefka lagula kacay waa carade waa caloolxumadii iyo dhibaatadii qofka logula kacay in markaasi xal uu ka mariyay gabadha sidoo kale gabadhana ay markaasi tusto inay markaasi ka qoomamayso ka xumayso sababtay markaasi ninkeeda uga caraysiisay iyo weliba sababtay markaasi hadalkaas uga soo baxay sababta markaas buuqa iyo reerka ay u gelisay ayadana waa inay markaasi ka qoomamayso dhegeysa cudurdaarka lagu sheegay wakaas ma aha mid markaasi foorjo ah ma aha mid markaasi madaxtaaga ma aha mid markaasi santaaga ma aha mid markaasi gacanqaad ah ma aha mid markaasi awood iyo weliba xeelad aad u sheeganayso qofka ma aha ama sidoo kale tegitaan reerka iskaga tegayso mise aad ka hajirayso qoyskaada ama reerkaada dhegeystayaal ma aha balse ogow waxaasoo dhan waxay markaasi laga doonaya qofkan in uu fahmo cudurdaarka inay wax badan ay dhalin karto in wax badan lagu heli karo in ay wax badanna hagaajin karto reerkana barwaaqo ay gelin karto dhegeystayaal taasi micnaheedu ma aha in labada qof ee midkooda isi joogtaa uu dusha uga rito eedda isaga oo doonayo in xal markaasi la gaaro balse dhegeysta keliya ma aha wax adiga xitaa aadsan dabcan aysan qusaynin mararka qaar waa laga yaabaa inay ku qabato ku qabatadana mararka qaar adiga lagaa doonaya sidaa uga bixi lahayd laga yaabaa tuhun ayaa gabadha soo galay tuhunkaas waxaa laga yaabaa inaad dood iyo qaylo iyo buuq adigoo si degan si xasilin ah wax markaas ugu sheegi karto ood dhihi karayso maaha ma jirto waxaasina iska daa kuuma ficno aniga inoma ficno anigana ima ficno iska daa buuqa buuqa kuuma ficno dabcan waxyaala fara badan laga doonayo qofka inaad marka hore ku dejiso laakiin haddaad tiri ka waran waad waalan tahay waa waalan tahay sidan baad tahay sidan baad tahay wax macaan lama tihid qiimo ma lihid waxaa loo joogin buuq waxaa qabataa wayse aniga markaas iga dawaloloshaa aniga maanta i raadinaysa dabcan taasi waxay ayadana keenaysaa qofkan in markaas si fiican laiskugu soo jeesto oo shakiga iyo waxyaalaha ayaa markaas looga fadhiyaa laakiin markan waxaa lagu leeyahay wax waliba ay tabato sheego oo qabo oo in markaas aad tiraahdaa maya haddaa wax xumaata tabanayso oo aad waxa igu aragtay sheeg haddii wax kale aysan jirin waxaas dhan waan ka gudbaynaa oo nolosheena sii wadanan wixii aad igu aragtana laga yaaba bili-aadan baan ahay inaan ogeyn oo adiga meel yar aad ka aragtay anigaa kaa saxa kaa xalmarinaya ii sheego dabcan waa muhiim markaasi waxaa laga yaaba gabadha inay ku fahanto kuna riyaaqdo kuna bogto ee markaas waxba aysan kaa qarin kuna dhahdo arintaas arrintaasa jirtaa kadib aad ka xalmarayso isagoo doonayo in xal markaasi la gaaro balse waa in qofka uu qaato mas-uuliyaddiisa oo run ah si ay taasi qeyb uga noqoto xalraadinta waxay kaloo ay markaasi xilirayaashu ay sheegeen in tallaabadan ayna markaas ahayn mid ay qasab tahay in qofka uu qaado islamarkaana uu qalad ka dhaco waayo sababtu dhacdo ama waxyaabaha dhaco in qofka raaligelintaasi markiiba ah la siiyey uu qaato in uu yahay ama in ay tahay niyad udhis dhegeystayaal oo qalbiga ka imaan karayo ama ku dhisi karo ama ku salaysan sidaas awgeedna waa muhiim in markaas markuu khilaafka dhaco ay labaduba qof mid kasta gartiisa uu qaato waqti uu dabcan isku weydiinayo waxay dhacay maxaa dhacay dhegeystayaal iyo sida loo daaweyn karo kadibna ay isaga yimaadaan sidii ay xal si degan uga wada raadin lahaayeen noloshooda iyo weliba mustaqbalkooda ifayo mustaqbalkooda fog dhegeystayaal tan ugu dambe oo markaasi aan lagu gargortami karin laguna kaftami karin dhegeysta waa nolosha dhabta ah dhegeystayaal labada qof oo marka hore isku wada soo wada qaateen dhegeystayaal halkan ayay wadada saxda uga bilaabanaysaa halkan ayay nolosha tooska u ifinaysaa halkan ayaa raje cid waliba gelinaysaa dhegeystayaal in reerkaasi usan burburi karin reerkaasi waxba aan dhexdooda soo dhexgeli karin haddii markaasi cafiska ay aqaanaan haddii cudurdaarka aqaanaan haddii markaasi si wacan si wahan waa si wacan oo hufan oo wanaagsan ay markaasi isku raaligelinayaan oona xaqiiqada rasmiga ay istusayaan dhegeystayaal oo markaasi aysan ku jirin ku salaysnayn been dhegeyste reerkaasi in lagu dhiso haddaba tan waxay markaasi xaqiijinaysaa dhegeysta marka laga hadlayo mustaqbalka waa gawowga dhegeystayaal ee labada qof ay isku agaboobayaan ilaan waa dad markaasi wax fahamsan waa dad samarka dulqaadka badan ilaan waa dad markaasi fahmayo cudurdaarka inay cudurdaarato gabadha ceeb ma aha ninkana inuu cudurdaarto ceeb ma aha laakiin ogow mararka qaar dadka qaar ayaa cudurdaarka ceeb ka dhigaan oo waxay leedahay maxaad u barbarayeysaa dabcan silac ku nool sodoon guursato ayaa ka fiican ama ka roon ayay ku leeyihiin ogow gabadhi baa la khiyaanaya ogow gabadhi been baa loo sheegayaa waa markaas ayada gafuurka taagayso wataa ayadii xanaaqsan wataa ayada faraha tagtaagayso wataa ayada leedahay maya ma joogi karo ma kula joogi karo xitaa si walbo ilan waa gabar wax loogu shubaye ilan waa gabar been loo sheegaye ilan waa gabar lagoonaye ilan waa gabar beenteeda nafsadeeda isku sheegayso kadib waxaa arkaysa ayadoo shan iyo toban sana sii cagacagaynayso afartan soddon sana qaarkood sida loo furaba xitaa mararka qaar way iskaga gabowaan oo mararka qaar xitaa waad dareemi kartaa culeysyada ay la kulmaan inta badan ayagoo reer laga jecel yahay guri laga jecel yahay guri dulqaad ka jiro guri cudurdaar ka jiro guri wax walboo tilaabo xitaa mararka qaar ayagaa kaaga sheekeynaya hablaha sida ay ninkooda ay markaas u kala tegeen la soco ayagaa kaaga sheekeynayaan wuxuu kuleeyahay ama ku leedahay nin fiican ayuu ahaa nin wanaagsan ayuu ahaa nin dulqaad badan ayuu ahaa ayadaa kuu sharaxaysa ku leedahay ogow laakiin waxay leedahay aniga dhibaato iyo cuqubo igu dhacday maxay tahay anigaa fahm waaye anigaa dabcan fudeed iga batay ayadanba haddana tilmaamaysa is sheegaysaa kadib waxaa kasoo wareegaysaa shan iyo toban sana kasoo wareegaysaa oo leedahay garoob baan ahay goorma xitaa mararka qaarkood been ayay sheegayaan markii la furay ma sheegayaan oo qaarkood waxay ku dhahayaan shalay aan ninkii kala tagnay oo markaasoo dadkii aan is aqoonin tii tuuladii ma aha tii buuladii ma aha tii xaafadii aad taqaana ma aha haddii xaafado kale ee markaas aad ka imaato way kugu camirinaysa waxay ku leedahay labada kun iyo laba iyo labaatankii aan kala tegnay ninkii waan isfahmi waynay nin fiican uguma noqon marka laakiin xaqiiqda rasmiga dhabta ay gaarto wataa ayada difaacayso wataa ayada leedahay nin wanaagsan ayuu ahaa oo aada u wanaagsan oo reerkiisa biilanayo reerkiisa wax u qabsanayo dhibaato buuq aansan lahayn laakiin aniga ayaa markaasi shaydaan i qaaday ayaad isgaranaysaa waa markee laba iyo toban sana saddex iyo toban sana gorob ay tahay markaasi wax walba sheegaysa oo banaanka soo dhigaysa oo marna u kala kacay oo marna caruurtiisa iyo reerar kale ninkaas uu masruufanayo oo dhinac uu ka orda dhinac ka xamaalanayo asagana laga yaaba xitaa inuu maskaxdooba ka saaray kaba hilmaamay ila waad garanaysaa nin xaas kale u dhaxayo nin waxaa la yidhi xaaskan uu markaas la joogo keliya ee maskaxdiisa ay haysaa laakiin ogow haddii xaaska ay wanaagsan tahay xaaska ay boqorad ay tahay xaaska waxyaalo fara badan oo fiican oo uu ku haysto oo raaligelin ah ogo ayadana ma hilmaamo laakiin haddii buuq iyo qayle eh meel kale uu ku nistaduu haysto adiga warkuuma yeel adeer jooji buuqa cudurdaarkana bar ayaan ku leeyahay waa muhiim waa intaasoo iga kaftan waa hagaag dhegeystayaal kadibna isaga ayaa yimaada dabcan waxaa leeyahay qofka ayaa laga doonayaa in sidaa owgeed wax muhiim ah in marka hore khilaafka dhacayo ee labada qof mid kastaa ay gartiisa uu qaato waqti uu isku dayayo ama waa waqtiga weydiiso u weydiiyo waxa dhacay iyo sida loo daaweyn kara dhegeysta kadibna ay isaga yimaadaan ama isla yimaadaan sidii ay xaal si degan uga wada raadin lahaayeen dhibaatadii iyo waxyaalihii markaasi reerkooda khilaafkooda markaasi ka dhex aroosmay markaasi ayay dabcan xeeldarayaashu waxay sheegayaan inay aada uga dhowdahay in qofka la raaligeliyey uu dhaqso u qaato raaligelintiisa bal ka waran qofka waxaa u dhow yahay isla markiiba in uu raaligelinta durbo uu qaato uuna ku xasilo uuna durbadaas raaligelinta halkaas uu kala sii ambaqaadi karo wataa ayadii quslayso wataa asigoo qalbiga ka faraxsan muhiimadana waa labada qof in qalbiga ay ka faraxsanaadaan ayna ka calooshoodana ay ka maran tahay xiqdi cuqdad iyo dhibaato dhegeysti haddii cuqdad iyo xiqdi iyo dhibaato kale ay calooshaada ku jirto ogow ma daawoobeysid ogow ma bogsanaysid ogow nin waxaa tahay ama qof waxaa tahay markaasi nolosha raalli ka aheen keliya halkaas iska joogo haddii taasi ay tahana waxba yaa laisla goynin oo been yaa laisku sheegin dhegeystayaal haddii aad garanaynin cudurdaar haddii aad garanaynin cudurdaar haddii aad garanayn raaligelin haddii aad garanayn sidii aad qofkan aad ku raaligelin lahayd yaa been laisku sheegin dhegeystayaal haddaba sidee qofkan uu ku qaadan kartaa in ama uu ku qaadan karaa cudurdaar haddaba maceybba haddaba ma qofka inuu cudurdaarto ama qofkan ama gefka uu sheeg ama uu karto ama inuu ka xun yahay wixii dhacay ma qalad baa maceeb baa mise uu qofkan asaga islidaya wuxuu leeyahay qofkan dabcan asaga islidaya ama hoos isku dhigaya haddaba gabadha ma hoos bay isku dhigaysa hadday ninkeeda raaligeliso hadday ninkeeda cudurdaar ay ka sheegato wixii dhacay ay ka cudurdaarato ma qalad baa ma xumaan baa ma dhibaataa mise mise qofkan ay hoos iskugu dhigaysa ninkana ma sidaa kalaa masaas ayaa naga dhaadhacsan inta badanna sidaas ayaa dadka ka dhaadhacsan keli ma ah soomaalida laakiin mararka qaar waa dabcan soomaalida waa looga firfircoon yahay markay imaato arrimahaasi dhegeysta qadka telefoonka ayaan saaxiibada markaan siinayaa bal aragtiyadooda fikirkooda cudurdaarka inay arrimahan aan kaga hadlayno inay qoyska ku haboon tahay hadday ku haboon tahay qaabkee markaasi laga doonay cid waliba inay markaasi u qaadato u fahanto mana laisku yasaa qofkana maceeb bay ku tahay ninka ragga gabadhana maceeb bay ku tahay mana qof islidaya miya mise qof isku arko inuu hoos iskugu dhigayo haddii uu cudurdaar reerkiisa ula tego haddii ay markaasi qaladi iyo waxyaalaha markaas isfaham darro ee reerkaas oo kala dhexgasho dhegeystayaal qadka telefoonka iyo saaxiibadii dhegeystayaashaan siinayaa dhegeystayaal laakiin dhegeystayaasha markan waxaan ka codsanayaa inay ii ogolaadaan inaan soo qabto mid kamid adeega qeybta barnaamijka ka ah wasaaradda waxbarashada iyadoo u mareyso bangiga equity iyo hay-adda samafalka equity ayaa adeeg waxbarasho siin doonta ardada kasoo jeeda qoysaska aan lahayn dabcan awoodin tabarna aan lahayn oo qoxood aada nugul kuwaasi oo ku nool qaxootiyada dhegeysta waa ilmaha markaasi dhegeysta natiijada wanaagsan ka keenay iskuullada hoose dhexe primariga ee sanadkan labada kun saddex labaatanka ee k c b da natiijadeeda waxaana kuwa markaasi ka kaleen buundooyinka waa dabcan dhibcaha laba boqol iyo afartan ilaa iyo laba boqol iyo konton dhibcood waa gabdhaha iyo wiilasha imtixaanka ah ee k c b ga dhegeysta kaakumay dhadhaab iyo dabcan kalobey ayaa markaasi kamid a meelaha diiradda la saarayo oo loo doonayo in looga faa'iideeyo caruurta dhegeystayaal yaa u qalmaa deeqda waxbarashada iyo limu scholarship dhegeystayaal ardada agoomaha iyo weliba kuwa baahiyada gaarka qaba iyo weliba kuwa naafada oo dhibcahooda markaasi ka hoosey laba boqol iyo afartan ayaa markaas la tixgelin doonaa oo la diiwaangelin doonaa oo fursadahan heli doonaa qeybta waxbarashada markay dabcan ay ku guuleystaan dhegeysta gabadha iyo wiilasha ama gabdhaha iyo wiilasha qaxootiga ee kamid dugsiyada sala ku saleysan xeryada ama ay maamusha dowladda dhegeysta mise qaxootiyada ee kaakuma kalobey dhadhaab kuwaasoo horey dhibcaha laba boqol iyo laba boqol iyo konton dhibcood ayaa iyaguna xaq markaas u leh deeqda waxbarashada ardayda qaxootiga ee qaba baahyada gaarka ama naafada ayaa ama naafada ee kuwaas ayaa helay dabcan ay heli doonaan fursadahan oo la doonaya inay markaasi ka faa'iidaystaan dhegeystaan waa maxay waxyaabaha la tixgelinayo si ardayga u qalmo ama loo ogaado qofka u qalma waxbarashada elimu ee dhegi scholarship keliya ardada qaxootiga ee aanan si kale u awoodin inay markaasi ku biiraan fasalka koowaad iyagoo aan haysanin taageero dhaqaale oo dhanka waxbarashada ee ku habboon ayaa fursad la siin doonaa deeqda waxbarashada kuwaas waxaa ka mid ah ardada ka dabcan baahida gaarka ah iyo weliba naafada jiilka mustaqbalka dabcan qaba waa dabcan naafada aragga dabcan indhaha iyo sidoo kale otisimka albanismka naafada wax waliba qofka ama cudur dabcan u qabo ilmahaasi ayaa faa-iido u heli karaan oo ka faa-iideysan karaan in ay helaan waxaa ka mid ah agoonta iyo weliba caruurta nugul ardada ayaa sidoo kale fursadan u heli karaan kuna biiri karaan iskuullada aadka wanaagsan waalidiinta mas-uuliyiin dabcan waa waalidiinta oo caruurta mas-uulka ka ah oo aan sidoo kale aan awoodin oo dhibaato kale haysato sida xanuunada h i v aids iyo xanuunada kale ee markaasi qofka la ildaran yahay kana dhigtay ceer oo sidoo kale qofka uu awoodi karin inuu markaasi masruufta qoysaskiisa halkuu jooga in caruur qarshaadu ka bixiyo iskuullada fiiska qoyska ay sameeyeen faqri ba-an taasoo ay ka dhigaysa in awoodi waayaan inay caruurtooda markaasi ka baxaan dhegeysta waxaa halkan leeyahay waxaa lagula talinayaa inay soo aruuriyaan ama soo qaataan foomamka codsiga deeqda waxbarashada iyadoo aan markaas wax qarasha lagu bixin laanta bankiga equity ee kugu dhow ama kiilka bankiga equity foomamka codsiga waxay sidoo kale laga soo dejisan karaa shabakada ee kooxda ee equity foundation ee www e g f d m i s equity bank c o k e slash register waxaa sidoo kale ka mid ah shabakada wasaaradda waxbarashada ee www education go k foomamka codsiga iyo weliba habka doorashada waa lacag la-aan ee bixin wax qarasha foomamka codsiga si dhammaystiran loo bixiyey iyo weliba dokumentiyada taageera ah waa in markaas la gudbiyaa la-aanta bankiga equity ee kugu dhow ee wakiilka bankiga equity maqaabka ugu dambeeya maalinta khamiista ka disembar ardada lasoo xushay ayaa lagu marti qaadi doonaa wareysiyo bulshada oo wareysiyo kaas oo ah qaban doona guddiga laanta deeqda waxbarashada ee mid kasta oo ka mid ahna haliyaha qaxootiga ee ka kuma holubey iyo weliba dhadhaab guddiga waxay markaasi ka kooban yihiin shakhsiyaad muhiima ee markaasi bulshada dhexdeeda waxaana guddoomin doonaa gudoomiyaha ama ku-xogeenka gudoomiyaha dowladda dhexe u qaabilsan ammaanka waxaana isku dubridi doonaa maareeyaha laanta bankiga equity dhegeystayaal barnaamijka deeqda waxbarashada ee limu wuxuu markaasi bixiya qarashaadka dugsiga dabcan agabka waxbarashada xirmada dugsiga iyo weliba agaadiidka muddada waxbarashada dabcan afarta sana oo qofka markaas barnaamijkan deeqda waxbarashada ee limu ayaa ilaa hadda markaas lagu amaalmariyay deeqda waxbarasho ilaa iyo soddon iyo afar kun dhegeystayaal shan boqol toddobaatan iyo afar arday oo baahida oo u baahan waa inay wax ku bartaan xubinta dhegeystayaal iyo weliba soo gudbinta foomka ma aha micnaheedu in markaasi qofka ku guuleystay keliya ardada lasoo xulayay iyagoo markaasi lagu dabcan iyagoo lagu dabcan ayaa marti lagu martiqaadi doona wareysi warbixin kasta oo been abuur ah ama dokumenti been abuur ah waxay markaas u horseedi doontaa in ay ka hortagto dabcan in waxbarashadaada lagana kansalo qofka dhegeystayaal waa hagaag aad baad umahadsantihiin dhegeystayaal malan dib aan ugu soo noqona dhegeystayaasha weliba qadarada dabcan waad dhegeystayaasha qeydka telefoonada waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber dhegeystayaal waxaan saaka diiradda ku saarayna barnaamijka arrimaha qoyska cudurdaar dhegeystayaal muxuu yahay cudurdaar qof qofkee qaataa yaa looga fadhiya cudurdaarka inuu qaato ma gabadha miseba labadooda dan ayaa ugu jirtaa yay dan ugu jirtaa cudurdaarka maxayna markaasi faa-iido u leedahay qofka inuu cudurdaarto sidoo kalena cudurdaarka koormee ceyb noqoto qofka inuu ka cudurdaarto gabadhiisa qaladaadkii xumaatadii waxyaalihii markaasi laga yaabaa ina markaasi qofka qof kale uula soo sameeyey mise xuma dabcan wax umay ka dareentay mise wax umay ka tabanayso maxay markaasi ceyb ka dhiga qofkan ina markaasi aada cudurdaarto mise aad sheegto inaad ka xumantay mise cafis aada dalbato dhegeystayaal taasi haddii cafiska uu bato maxaa imaanaya haddii cudurdaarka u bato maxaa imaanaya maxayna keenaysaa see noqonaya qoyskaasi waa su-aalaha dhegeysta cudul baan ka doonaya in ay markaasi ka hadli karaan kana fahmi karaan aragtidooda halkooda meesheedu ay dhigi karaan dhegeystayaal balqadka telefoonka iyo dhegeystaha ugu hore saaka barnaamijka noo furayo waan soo dhaweynayaa soo dhowow alo star f m soo dhowow halow waa ku salaamaya
war warbixinta maanta lahayd waxaa waaye nin haddan telefoon furte waa tahay aada buu umahadsan yahay saaxiibkaasi telefoonka ayuu hadda shitay dhegeystahaasi laakiin waxaan ka hadlaynaa arrimaha qoyska dhegeystayaal cafinta dabcan marka laga hadlayo qofka inuu cudur daarto haddii qoyskiisa ay dhibaato soo kala dhex gasho haddii markaas wax lagu helo haddii ama wax ay dabcan laga tabanayo keebaa u fiican xafis dabcan in cudurdaarka labada qof ay kala qaataan ama qofka inuu cudurdaarto qalad sax iyo qaladba hadday tahay in labada qof cudurdaarka koormay noqotay in ceeb laga dhigo qoormay noqotay in qofkan laga arko hadduu cudurdaarto ma gabadhiisa oo ka cudurdaarto mise ninka haddii ama gabadhi ay cudurdaarto in ay ceeb noqoto ama in laisku caayo dhegeystayaal waatan hadda markaas bulshada ka dhex taagan keentana in qoysas fara badan ay ku burburaan ayagoo labada qof ay madaxa isku taagayaan gafuurka isku taagayaan isku xanaaqsan oo cid waliba cid qofka kale uusan markaasi kusoo dhicinin garanaynin fahmayna cudurdaarka macnaha iyo halka maqaamka la dhigay dhegeystayaal qadka telefoonka iyo saaxiibka waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lamarkaas ay si toosa dhegeystayaasha igaga soo wici karaan mase igala hadli karaan dhegeystayaal waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber qadka dhegeystaha star f m Halo.
ayaan siinaya walaal soo dhowo magacaaga waan dhowahay cabdullaahi oo banabala waaye cabdullahi aan ku salaamaya in badan cudurdaarka waa labada dhinac barta waa la rabaa inay markaay Haye.
cudurdaaraan
mhm
midda labaadna waxaan dhihi lahaa bilcaanta maaragtay ha cudurdaaraan
ya iyaka dumarka u doonaya dhibke aha cudurdaarka bilcaanta ha keenaan haye markaa saasaan leh aad baad mahadsan tahay waa cabdulaahi dhegeystahaasi dhegeystayaal marka laga hadlayo cudurdaarka dhegeystayaal waxyaalaha eh, qofka uu ka fahmi karo mise u saxdi karo mise sahli karo wax badan ay keeni kartaa marka ay imaato qoyska halow qadka telefoonka star f m soo dhowow asalaamu calaykum wacalaikum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu aad oo aad waa maxamed ibraahim kaasoo waa candara soo dhow maxamed aad oo aad waa dhowahay cudurdaarkii iyo Mm.
ee, arrimaha qoyska Mhm.
wallahi waa muhiim horta labada qof oola joogto een, ah, waa aadaana ma garata Mhm.
mar mar waa lisku dhaca oo ilkay carabba isu dhow waa isqalina aad iyo aad laakiin qofku waa inuu yacni ee, ninka ama naagta inay qaladkeeda qirato Mhm.
oo ay dhahdo walaalow ee, saas saas waxu dhaceen qaladka i qirato laakiin haddii wax la qiran waayo Mhm.
oo nin walba caloosha wax ku haysto waa dhib ma garata haye
Ee, raggana waa arrin- arrimahaas waa ku dhacaan dumarkan waa ku dhacaan haye
marka
maxamed aan ku maqlayaa waa tahay maxamed qadku ka baxay soo beegsa markalaan leeyahay dhegeystayaal oo saacaddu waxay tilmaamaysaa sagaalkii iyo koob iyo konton dhegeystayaal toba- sagaal daqiiqa keli ayaa ka hartay warkii tobankii barqinimo hadduu ay bahaydmo bal saaxiibada iyo qadka telefoonada aan siinaya dhegeystayaal inta warka la gaarin saaxiibka star f m soo dhowo walaal magacaaga
halow waa ku salaamaya
niyahow waxaan ku leeyahay qofka qoysaska markay kala markii maaragtay burburayaan mhm
waxay ku burburayaan horta faa'iidada fara badan iyo maaragtay haalka isdabamarinada fara badan horta miyay dhibaato keenta haye
waxaa garata maaha haye lacagna sida banaanka hadda ninka ag fadhiisto oo la qaqaaliyo oo maxaa tira madana ku hay mhm
isagana hadda koleyto dib unbuu maaragtay unbuu gaari un aada iyo aad
marka arrimahaas niyahow dhibaatadaas horta ay keento waa hadalka faraha badan iyo maaragtay ruuxa aa garab fadhiyo maxaa ula jeedaa hadalka faraha badan ee qofka aa gara fadhid macnaha maxaa ula jeedaa dad horta ma ogtahay isku dalaxada ma ogtahay mawduuc maxaa jira dacaas lambar ma mug fara badan haa
marka waxyaalaha tukaasina way maarata xogaa yahan dhadhagan tahay haye
marka bade baahida faraha badan iyo shaqo waagana faraha badan in dhadhan keenaysaa markaas oo dulqaadka yaraanaya oo raas aan burbur bu maarata maarata buuganaya haye
marka saasaa jirtaay aha saasa jirta ayuu leeyahay dhegeystahaasi inkastoo magaciisa uusan ii sheegin waasuu mahadsan yahay eh, aad iyo aad xigaha kale qadka telefoonkaasina ee weli star f m ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal bal xigaha qadka telefoonka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber nambarkaasi si toos ah aad uga soo qayb qaadan kartaan artiina fikirkiina saliimka dhegeystayaal haddaba maxaa looga fadhiya qofka inuu barto sidee markaas uu ku baran karaa cudurdaar ina marka waxyaalaha qaladaadka markaasi qoysaska inta badan markaas lasoo daraystay ayaa hadda noqotayba qofka ama dadka labada qof inaysan kala aqoonin inaysan markaasi kala fahansaneen maqaamkii halka ama halka la dhigay dhegeystayaal in qofka uu cudurdaarto cudurdaarkan waa sheyga muhiim oo qofka lagu daaweyn karo cudurdaarka waa sheyga markaasi khatar dabcan ah oo qofka raalli uu kaga noqon karo ama gabadhan raalli ay kaga noqon karta ninkana raalli uu kaga noqon karo gabadhiisa marka imaato qofkan in qaladaadkii waxyaalihii markaasi dhacay uu qofkan ku mathalo ama uu ku tilmaamo ku sheego waan ka xumahay wixii dhacay ma dhici doonto waan ka xumahay qaladka iga dhacay waan ka xumahay aflagaadadan kuu geystay waan ka xumahay qaabkan kula dhaqmay waan ka xumahay waa cudurdaar aada u weyn weliba si niyo ah ayaa qofka markaasi oo u bogsiinaysaa una daaweynaysaa shifaana oga dhigaysaa leeyahay haddii labada qof ay isbaraan mana noqon karaan dad markaasi kala tago dhegeysta You have received a waan ka xumahay dhegeystayaasi qofka qofkaasi ila wadaaga ayuu ugu soo wacay raalli eh, kama nihiin raallina kama ihi dhegeystayaal qofkaasi inuu ila wadaag kusoo waco waayo ma ogaan karno lambarkiisana lama hayo lamana maqli karo wuxuu wato qadka telefoonka saaxiibka kale ayaa mar kale siinaya sidaasana aragtiisa aanu dhegeysano soo dhow received a reverse.
fadlan dhegeystahaasi waxaan leenahay naga xishow oo qadkaasi noo bax oo nooga bax oo noo dhaaf oo dhegeystayaasha kale fursadda sii adigoo mahadsan fadlan fadlan fadlan
alo saafan waa ku salaama walaal soo dhowo magacaaga
aadan balambala aadan oo soo dhowow
wala waan ka jecanay idaacadda waan aad baan la socday aada iyo aad
horta bilcaanta waa feerqa rasuulka feerqa feerqa lacan baa laga sameeyey laakiin ayadoo sidaa ta- hadda ay tahay waxaan leeyahay cudurdaarka inay cudurdaar inay barat- er- barato waaye
haa cudurdaarka waa laasim waxaa bay sheegi haye
wax kastoo shaqada inuu ku dulqaato waay mhm
marka adduunka waxaa loo baahan yahay dulqaad baa loo baahan yahay. si kasta u yahay dulqaad loo baahan yahay. haddana bacaan aad loo dulqaata la rabaa laakiin adi ceeb may kugu tahay inaad gabadhaada cudurdaar ama aada weydiiso aad ka cudurdaarto wixii dhacay ma ceeb baa kugu tahay maya caybiga uma aho Laak- maca- wax walba ay sheegi caybiga uma aho si kasta israac caybiga uma noqonayso laakiin maxaa hadda ceeb looga dhigay oo qofku waxaa loo yidhaahdaa mar waliba cudurdaar ayuu weydiistaa wuu ka cabsoonayaa wuu isku lidayaa hoos buu iskugu dhigayaa maxaa loo yidhahdaa marka maxay keenaysaa taasna waxay keeni waxay keeni waxay keenaysaa waa taas waxaa waaye oo dadka labada guri ku jira inay tashadaan waay mhm horta waa laasim inay tashadaan mhm markay tashadaan waxaa jira bilcaanta kale eh tu waxaa jira iska buuq badan oo ninka iskaba buuq badanba haye oo iska hadli oo maarata waxyar oo tala ahaan oo yaroo labada qoys labada hoos aan qoyskooda keli aha ahaa iskaba buuqo waxay dadku iska maqashiin baa jirta meel fog gaarsiin haa meel soo gaarsiini haye kun way iska aamusnaan oo way ogta wixii xaalka inuu iska saqaran yahay oo mhm waxay og tahay maaragtay inuu wixii iska saqaran yahay haye marka midda marka midda waxaa qoys gaarsiin ee buuqayso mhm ninka way xishona waa aamusaya haye ilaa arra isdil ma jire mhm kii jeeranka wuxuu dhihi hebla hebel wuu ka cabsoonay mhm hebla hebel wuu ka cabsoonay wuu ku cabsoonay haye
ma cabsanayo ninkii waa nin mas-uuliyad qaado nin oday oo sax waa nin odayo aha mas-uuliyad qaaday aada iyo aad marka bacdi wuu ka cabsoon tahay iyo waxaas baa arra iska socotaa ma ogiye mhm bilcaan waa iska waa inala dhalatay guddi waana dhalnee aha cudurdaar waa jiri karaa lagumana ceybinayo ahaa haa aadan aad baa mahadsan tahay balanbala ayuu ga soo wacay dhegeystahaasi xigaha kale qadka telefoonka ayaa mar kale siinaya dhegeysta warkiina ah, dabcan uu soo dhow yahay saaxiibada iyo qadka telefoonka star f m soo dhowow mar kale ku salaamaya Reverse call re- waan ka xumaayay dhegeystahaasi fadlan naga dah adoo mahadsan dadka kale ha ka mashquulin waxaan isticmaalan waa hal lambar haddaad ka mashquulsan ka waran qadka telefoonka iyo saaxiibka kale star f m soo dhowow halo star f m waa ka xumahay sana qadkuu ku raagay waan ka xumahay mar kale soo beegso dhegeysi waxaan isticmaalayna waa hal lambar oo keliya safaricom lambarka kale cilada ay naga haysataa lambarkaasi salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
يوسف بكر ديورن waa ku salaamaya saaxiibow aad baan kugu fiicanahay soo dhowow أبو الحمد لله رب العالمين وحق الجريسي ka waran
آدي هذا مسعنا الحمد لله رب العالمين laba daqiiqa haysataa ee xuseenow
آه و- وأبو حسن تاي haye
بيان نقول ذول حتى عدودار كلا وقف أنا يقول عدودار كان sax وماشي وتجي لكن خوف كان لها يو إبلاي وكعب صم mhm تاوى الدرمانية haye وأنا أنت وصارت إنه بربر haye
معايا الأبي صارت كان بأوسمر محاك أوسمر
dulqaad
دول قاعد محاك أولاد mhm تعلبهم بيشينه haye
هذا المصير إنه قفك واحد لها إنه بكحي شراء ونكسن oo sax
adigana reerkaada sidii uu kugu meelmarayo ama aad ku dhaqanayso ama aad oola macmilaad horta wato adig ku qosayso adig un kuu miira mhm
meesha ilmaa ku jiraan aradaada haddaad waa eega balba aad la dagaasho mhm bilcaana bilcaana feerka locana laga abuuray haye
si alla say rabta umaba yeeli kartid wax bay si wax walba wax bay kugu bilaayo haye
sidaa iyadana adig dulqaad ugu samayso ood u samarta meesha ku jirtaa haye
Ee, adigaa mas-uul eh mhm
mas-uulnimadaada iyo wax u dhimaysa haddaad dulqaad la imaan wayso marka cudurdaarkan muxuu yahay
beerka mar islaanta hadaba ku tilaaho warniho wadi ani maanta waaba xanuunsan ama maanta dan baan leeyahay oo kale oo meel baan u kici ama meelino si ay noqoto reerkana waan gaari hadday ku tiraa mhm
ma gaaraysid haddaad tiraa ka horna koriisa haye
cidda qaraabadaheeda gabadii bay ka dhalatay mhm
yaabay tira aabbahay baa xanuunsan hooyadii baa xanuunsan walaalkay baa sidan ama ma waxaan ba horaa reerka inaan qaraabo salaan u sameeya iyo sidanaan rabaa bay ku tira Waa mhm diiday.
mhm mar baa diidi mar labaad baa diiditaanka maxay sameyn haye
marka waxaa la rabaa dulqaad waxyaalaha qaar inaad ooga imaato mhm iyada nafteeda dhaqanka adduunka iyo waxaan xaaladda way la socotaa ruux iska madow maaha haye
wax gacanta la wada maaha mustaqbal bay leedahay aad iyo aad
marka mustaqbalka bilcaanta in laga hadlayo ma fiicno aniga siday ila tahay waa sax
marka walaalo waan ku salaamay wixii oo arrimahaas ku dhex jiran ha ka baxo ilaahi wuu ka cabsan meesha ma taale ninkanito aladiisa ilmihiis inbuu al- ilaashanaya aad baad umaadsan tahay xuseenow waa hadal badan waa runtiis eh, cid kale cabsanaysa mala laakiin tixgelintii qadarintii sharaftii iyo weliba en en waa- dabcan meesha ay ku jirtaa leeyahay cid markaasi kale cabsanaysa malaha dhegeystayaal hadda ay umahadsan yihiin saaxiibada dhegeystayaasha idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari saaxiib yaal aan isku soo laaban doonaa du'eebaha idmo warkii tobankii barnaamij la gaaray warkii aan dhegeysano kadibna aan isku soo laaban doonaa idimka eebe dhegeystayaal adigna waad ku mahadsan tahay sida wanaagsan aad ola socota una dhegeysanaysa codka gobolka waqooyi bari star f m yuusuf bakat